asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu xuseen waa mahadsan tahay sida aad iigu soo dhoweysay v o a talabaad cayaaraha aan qabanno waxay isugu jiraan cayaaro basketball ah iyo cayaaro sokor ah sokorka oo qaybo kala duwan ah kubadda cagta oo qaybo kala duwan ah waxaan qabannaa ilmo yaryar dad waaweyn iyo waxaan qabnaa dad teenager ah iyo twelve years jiro ta kale waxaan kaloo qabanaa basketball oo aan u qabanay afar tiam oo nawaaxiga toronto iyo ontario ka tirsan waxaana koobkii qaaday kooxda simkey muhiimadda maxay tahay marka ciyaarahan aad u qabataan muhiimadda cayaaraha aan u qabanno marka ugu horeyso qofka markuu leeyahay jir dhisan ayuu caqligiisan saxan yahay waxaa muhiimana qofka biniaadanka inuu jirkiisa dhiso caafimaad ayay u tahay marka koowaad talabaad ee muhiimka ah ee cayaarahan u qabanno waxay tahay in maalmahan fasax la yahay caruurtii gacanteenna ay ku jiraan oo aan macnaha gacanteenna ay ku jiraan waxaan ka wadaa waxay tahay haddii caruurtii annaga aanan aan gacanteenna ku haysanin qof kale ayaa noo haynayo waxaana dhici karto inay ku yimaadaan caruurtii dilal inay ayagii isdilaan in ayagii la dilo inay maaragtay meelo xun oo aan annaga dhaqan iyo diinba u lahayn ee ka dhacaan muhiimadda taas waaye oo caruurtii inaan mashquulinno waa tahay maxamed ilaa hadda ma jiraan wax miro dhala oo ka soo baxay cayaarahan aa qabataan oo ku saabsan ee badbaadinta dhallinyarada haa generationkii ugu horreeyey way jiraan oo gacanta lagu hayay inta badan jaamacadihii qaar dhammaystay iyo qaar jaamacadihii ku jiro iyo qaar ku xiran weli ummaddii dhaqankii diintii iyo waxaan arkaynaa faa'iido badan caruurtii oo aan gacanta ku haynay waxaan aragnay in aysan maaragtay jid qaldan marin qaarkood jaamacad ka baxeen qaarkood ay heleen scholarshipyo waxaan aragnay howshii aan qabannay waxaan helnay mirodhal oo ah in caruurtii annaga aan tababarnay ay maanta ayagii ay wacyigelinayaan ay gaareen awood ay ku qabtaan ayaga naftirkooda tournamentigii oo ayagii ay sii badbaadiyaan jiilkii kale oo ku xigay taasna oo ah mid aad muhiim u ah annagana na farax gelinayso ummadda soomaaliyeedna farax gelinayso diintoodana ay ku badbaadayaan caqligoodana uu ku badbaadayo waa tahay maxamed ugu dambeyntii waxaad iiga warantaa bal marka laga soo tago cayaaraha iyo wacyigelinta la xiriira ma jiraa barnaamijyo kale oo dhallinyarada lagu horumarinayo oo aad samaysaan haa way jiraan barnaamijyo kale oo lagu horumariyo way jiraan dhallinyaradii jaamacadda dhiganaysay iyo kuwii dhammaystay ayaa haddana waxa ay sameynay in aale aan ku xirxirnay oo ay aan shaqooyin u raadinay oo ah sida maaragtay tutorinka oo macnaha homewogyadii caruurta kale ay ka saacidaan ayna ku qaataan lacag oo ay shaqo ka dhigtaan barnaamijyo kaleeto oo dhalinyaradii xataa basketka iyo koojajkii iyo wixii aan u raadinay meelo ay ka helaan shaqo oo shaqadaasna ay tahay shaqo oo maaragtay afarta bilood iskuulka xiran yahay cunugiina lagu ilaaliyo at the same timena cunugii asagoo shaqadii ku jiro haddana kuwii ka yaryaraa uu maaragtay xisaabta iyo iyo sayniska iyo waxaas uu ka caawinayo oo homework uu u samaynayo at the same timena sportigsina lagu jiro dhinacii waxbarashadana aan la hilmaaminoo maaragtay homework iyo awooddii ay lahaayeen caruurta ay oga faa'iideynayaan caruurta kale ka yar jiilka yaryar ee soo kacaya